waa tahay waa mar kale iyo barnaamijkii hambalyada iyo heesaha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ibraahinow markiiba waraaqaha aan hore ka soo qabto midda ugu horeysa maadaama heese qurux badan oo aada u wanaagsan toddobaadkan aan hayno toddobaad walbaan hayna laakiin toddobaad walba wixii muuqdaa macano maqli jirto marba wixii ka hor yaallaa macaan toddobaadkan innaba caadimaha maa leedahay innaba caadima waa xulka xulalka waa tahay warqadda ugu horeysa haddaan soo qabto waxay ka timid aabe maxamed xasan iyo caruurtiisa adeer nuur xasan iidow iyo caruurtiisa eedda dahabo xasan iidow iyo caruurteeda eedda foos xasan iidow eeddo xaliimo xasan iidow abti muuse sheekh iyo caruurtiisa abkow cali abuukar iyo caruurtiisa cabdi salaad ibraahim cabdiyare iyo maxamed cabdi muude iyo maxamed cabdilaahi digare baa la yiri iyo sidoo kale maxamed cabdilaahi ferey dhammaan dadkani waxay kala joogaan wadanka gudihiisa iyo dibadiisa baa layiri wadanka gudihiisa iyo dibadiisa marka laleeyahay ma waddankanaan joognaa waa waddanka iyaga baa laga hadlayaa waa tahay dhammaantood waxay joogaan baa layiri dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxaanay tahaniyad dhalasho oo farxad lay u dirayaan baa layiri aabe sharma arke maxamed xasan iyo xaaskiisa nasteexo maxamuud nuur oo wiil ugu dhashay magaalada london ee wadanka britain gaar ahaan baa layidhi xaafadda stamford bridge wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi saalim sharma arke maxamed waxaan leenahay bay yidhahdeen wiilkaasi ha soo barbaaro ha noqdo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca saddex aamiinna waa lasoo raaciyay aamiin aamiin aamiin intaasaa nagaga filan dhambaalkan caash wuxuu naga soo gaaray cabdulaahi macalin aadan iyo maxamed macalin aadan iyo cali macalin aadan iyo mustaf macalin aadan iyo cabdulaahi mursal maxamed iyo sakariya mursal maxamed iyo xasan maxamed sheekh iyo maxamed cabdiraxmaan tube iyo aadan xasan cali aadan qoyane iyo waxay yidhahdeen maxamed ibraahim kerow iyo cabdinuur ibraahim xasan iyo hooyo xaawo cabdi cusmaan iyo hooyo xabiibo cabdi cusmaan iyo caasho cabdi cusmaan iyo waxay yidhaahdeen iidey cabdi cusmaan iyo khadiijo cabdi cusmaan iyo nuur cali daahir iyo abti cabdikariin maadkuus iyo abti cali sagaarow waxaana ay dadkaasi dhammaantood joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda qaarkood waxaanay taaniyad jecelihiin inay gaarsiiyaan asad mursal maxamed iyo waxay yidhaahdeen faadumo axmed nuur oo arooskooda uu ka dhacay johannesburg gaar ahaan waxay yidhaahdeen xaafadda hantiwadaag south africa soomaalida way guurtay dibadahaasaa la tegay magacyadii xaafadahana waa la guureen waxaana ay leeyihiin isku waara ubad kheyr qabana eebbaheeda kala siiyo aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa waxaa halkan lagu soo bilaabay waxaan halkan ka salaamaynaa dhammaan shaqaalaha idaacadda v o a gaar ahaan kuwa daadihiya barnaamijka salaamaha markan qofkan wuxuu isiri malaha ku nasiibso malaha laba kalaa laga kuusoo dusto markaad laba u salaanto laakiin waxaan sheegaynaa cid walba barnaamijkan qabanaysa haddaad soo salaanto waa iska caadiyoos waa tahay marka iga ba yidhahdeen dhammaan reer cabdilaahi xasan aw aadan iyo dhammaan reer sheekh muumin aw aadan iyo dhammaan reer gudaal yuusuf iyo dhammaan reer cabdi gidhi iyo reer aw yuusuf dhammaan reer aw axmed iyo dad kale oo badan baa layidhi oo aan halkan lagu soo koobi karin waa ku maasantiin sidaad usoo koobteen waxay kala joogaan baa layidhi sweden south africa sacuudiga soomaaliya talyaaniga etoobiya gaar ahaan baa layidhi magaalada adis iyo sidoo kale magaalooyinka dhagax buur yucaale awaare iyo xarshe iyo sidoo kale aarso waxaanay dhammaan bay yidhaahdeen tahniyad aan u diraynaa dhammaanteen aabi cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi oo loo yaqaano baabeto iyo hooye xamdi shukri cali oo ay gabar igu dhalatay cisbitaalka baa layidhi magaalada dhagax buur habeenkii jimcaha ee taariikhdu ay ahayd koob iyo labaatankii bisha maaj sanadka laba kun afariyo toban waxaana leenahay bay yidhaahdeen noqo tii dalkeeda diinteeda iyo waalidkeed baa anfacda aamiin waad mahadsantihiin baa layidhi heesta ugu horraysa ee dhegeystayaashan u soo qabanayno waa habboon cabdulqaadir jubba ayaa ku luqaynaya
ربتي أي ورشيقة oonay soo rucmin ada rasmigii ruuxeeyaye arrintan dul ina mararka qaar saas markaad ragga u fiiriso waxaad is leedahay maxaad is leedahay markaan hadda u fiirsaday yaan raggoo dhanba carabka ku ballaarinayna tan jabbuunan kusoo kooba iyo heesta intaan dul joogo raas adduun habboonay ma rabo ruux kale buu leeyahay imisa intaas intaad tiraadaan haddana aad jiiro kaloo gaaban ka baxdaan
hadda yaa soo caddeeyey in jeero laga baxay balse duulkiina isaga sacda haddii shaah iyo bannaanka loo doonto mise walxuu ku maqan yahay mise xaalka berri waayeelkadeeda maanta un saas iigu hay sheekada waa tahay waa tahay heesta aan ku dhegeedu yahay habboon iyo codka fanaanka cabdulqaadir cumar macalin shubba intaasaan ku dhaafno bulsoqab ibraahim warqadi caasha dhambaarkan waa taaniyo dhalasho waxaana uu naga soo gaaray aabe sanay guure iyo waxay yidhahdeen aabe maxamuud nuur jicibey iyo hooyo xaawo ibraahim fiidow iyo hooyo maryamo muumin iyo dhammaanba waxay yidhahdeen shaqaalaha hay-adda kopi ee bartamaha soomaaliya waxaana ay taaniyo jecel yihiin kal iyo laaba inay gaarsiiyaan axmed sanay guure iyo waxay yidhaahdeen marwadiisa xaliimo sacdiyo maxamuud nuur jicibey oo wiil ugu dhashay magaalada muqdisho cusbitaalka banaadir waxaana leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey maxamed amiin waxaana ay leeyihiin allah ka dhigo kii soo barbaara oo dalkiisa iyo diintiisa iyo waalidkiiba anfaca amiin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya warqadana waxaa lagu soo bilaabay ugu horreyn waxaan salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka salaamaha iyo heesaha ee v o a waa tahay marka xiga baa la yidhi wariyaha v o a ee magaalada muqdisho waxaa la yidhi wariyaha v o a ee xamar xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste waa taba ku salaamaynaa xasan kaafi qoyste iyo sidoo kale siciid xasan khaliif oo loo yaqaano brofesor iyo ciise maxamuud calasow faysal cabdilaahi maxamed ciise cabdilaahi axmed sakriya axmed muriid oo loo yaqaano sakibaari iyo xamaada axmed cali waxa ay ku magac dheer tahay raami cadde iyo sidoo kale axmed shariif cumar faysal carab abwaan waa la yidhi alfanaan sayid cali suura oo ku magac dheer sidow iyo axmed yuusuf mukhtaar waa baraan iyo fotogarafista baa la yidhi cabdifataax iikar muumin oo loo yaqaano miixayare iyo cabdulqaadir maxamed shaalle iyo cumar saaqe iyo cabdulqaadir qoondhe iyo cabdilaahi xasan khaliif oo loo yaqaano cabdilaahi dheere iyo sidoo kale aamino xaaji shadoor dhammaan asxaabta baa la yidhi foto miixa waxay talkan tahaniyad aroos uga dirayaan faraska iyo geenyada farta iyo faraatiga kale ah waa sida usoo qortay baan u akrinaya ibraahimow dadkii farsii geeyey ma isu bedeleen
faraska iyo geeyada baa la yidhi farta iyo faraatiga waa tahay waa kuwama labadaasi waa aweys sheekh cumar iyo nimco xabiib cali waxaana aqalgalkooda uu ka dhaca baa la yidhi degmada wadajir agagaarka shaneema muqdisho waaw ka waran shaneemada waa Soomaaliya?
xaafadeydii shaneema muqdisho maxaan galay shaleemadaas ya shaneema muqdisho aad baan u xusuustaa magaalada muqdisho gaaraan xaafadda wadajir ku taalla inay weli shaqaynaysa in kale aan ogeyn laakiin ibraahinow taariikhdu markay ahayd baa la yidhi afartii bishan maaj ee sanadka laba kun afar iyo tobanka ducaduna waa daandure iyo caasho cuud baa la yidhi ibraahinow xaafadaadii weliba shaneemadii aad wax badan filimkii hindiga iyo kabi kabi aad kusoo daawatay kabi kabi Iyo dil iyo janwal naagil iyo- iyo naagin iyo mary muhabadki jawaarihe iyo muhabad wallahi Iyo- dhinac yaal hindi ahaan jirta ibraahinow muhabad alla maxaan xusuustaa iyo iyo filinkii iyo filinkii qurbaanna ma jiro horta isagana filimo badan ayaa jiray weliba meelo meelo fiican oo qurux badan lagu jilay oo waktigeedana waa joogna markaan filmadaa fiirsanayn oo weliba dumarka gaar ahaan markay daawadaana ilmada iga di'i jirtay waxaan xasuustaa ibraahim oo gabar yar oo xaafad wada degnaan jiray weliba gabar yar ay markaas ahayd say filin hindi u daawanaysay atoorihii iyo atariisadii oo laysku dhibaayo ay marka dambe iska oysay waxaa layidhi maxaa ku helay markaasay tiri maxay saan ugu dhibaayaan si Waa kali daacad.
si kaliya laabay u hadashay ilaa yaa dambe ilaawo waxaan leenahay arooskiina bashbash iyo barwaaqo kala kulma iyo inuu eebbe idin kala siiyo ubad kheyr qaba heesta xigta noo soo qabo heesaha waaba maanta waa tahay waa tahay arooskaas yaaban dardaaran u dirayna ibraahino waxaa iga dardaaran maxaa kaa dardaarana waxaa noo sheegi doona fanaanka muuse ismaaciil khaliil
ubaxoo dilaacay dawadii nafteeday haweentan ka doortay sida dayaxanuuray habandadan hilaaci waa qalki daruurtay ubaxoo dilaacay dawa dawadii naftayda ay haweentan ka doortay sida dayaxaanuuray habandadan hilaaci waa balkii daruurtay darmantaa jeclaaye hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarsiin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumiye darmantaa jeclaaye hedha waan ku diraya degmadaan ku gaarsiin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumiye waxa iga dardaarana ducaduma noqotee toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye waxaa iga dardaarana ducaduma noqoti toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbaha iyo deeqay hooyada noqoye hadaganay hoydaadoy maahun gowdooda cali hadaganay hoydaadoy maahun gowdooda cali
waa tahay dadka aabbaha iyo deeqoy hooyada noqoy waa duca halka ku dhammaatay dadkoo dhan haddii sida waalidka oo kale ibraahimo ay kula macaamilaan waa duco weyn sooma duca ka fiican oo ka weyn ma jirtaba waa tahay codka fanaanka muuse ismaaciil khaliil intaas aanu ku dhaafno dhinacii waraaqa ibraahino waxa uu naga soo gaaray maxamed abuukar macalin oo ildon loo yaqaano iyo abuukar geedow cawaale teela iyo waxay yidhahdeen zakariya daahir kabtanka iyo cumar cali cabdi waayaabe iyo cabdulaahi axmed xuseen iyo yunis cabdiraxmaan xaaji iyo cabdiraxmaan maxamuud khaliif iyo maxamed xasan maxamed iyo zakariya cali gurey iyo xuseen xersi siyaad iyo maxamed cali maxamed iyo faarax jiinow xuseen iyo colaad ibraahim maxamuud waxaana dadkaasi ay taaniyad kal iyo laaba jecel yihiin inay gaarsiiyaan maxamed axmed cali royal iyo waxay yidhaahdeen anfac xersi xuseen oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdishow waxaana ay leeyihiin isku waara ubad khayr qabana ee behed kale siiyo aamin warqadan aan soo qabanay ibraahim waxaa lagu soo bilaabay annaga oo kale ah kiin siciid xirsi raaxo siciid xirsi cabdilaahi siciid xirsi oo loo yaqaana sanweyne iyo cabdirasaaq siciid xirsi waa jacaylow cabdixakiin siciid xirsi iyo cawaale siciid xirsi iyo cabdirasaaq siid geesood iyo duraan siciid geesood iyo dhammaan reer siciid geesood waxay tahanid aroos hawada uga marinayaan baa layidhi caruuska iyo caruusada cabdi deeq siciid geesood iyo sahro nuur oo arooskoodu ka dhacay degmada baa la yidhi doolow adoohe dalka etoobiya waxaana la leenahay bay yidhaahdeen wiil iyo caano gabar iyo caano rabba idinkala siiyo oo noqda kuwii isku baraara waad mahadsantii baa layidhi aad bay u mahadsan yihiin arooskoodan waxaan ugu ducaynaynaa kii wanaagsanaada bal heesta xigta ibraahimo heesta xigta caasha een dhegeystayaashan usoo qabanayno waa beledweyne codkii macaana ee xasan aadan samater heestan ibraahimo waa heesta la yidhaahdo soo ma jiro dadka nooc la yidhaahdo waxaa tahay jiil walba la fil jiilkii soo kacaba kuda' baad tahay oo mag calaashaan ma gabowdid
jinkiisa la joog waa marka heestani waa heesta jiilkii soo kacaba waxay u tahay safka hore ugu jirtaa waa la saan qaadaya inaad leedahay aad iyo aad markaad fiiriso sida muusigada loo garaacayo isu bedelaysa iyo sida marba meel kuula tegayso iyo anigu waxaan ka helaa meesha innaka barwaaqiyo meel baad le joogno tumanayna beereyso mabara marka marka beereedi wixii la sheegaya muusigii iyo codkii siduu isku leeyahay aad baan uga yaabay laakiin waxaa la isweydiinayaa markaas uu soo baraarugo beereyda cayaarteeda kadib meeshuu aaday muusigeeda markaan u fiirsada waa meelaha iga cajabiyey abwaanka heesta laxankan saaray saan u malaynayo waa cabdikariin faarax qaari jiir waxaan alleleh wuu la helay tan wuu la helay tu kale oo yelkadeeda nala dhegeysta
bishay sida tahay aniga iyo geer lula Thank you. Thank you. gawdoodo banaanaaya buure isma oran gaboodo afka sawma diiwan banaada joogo xelig weyn la haysto waxaanay la baabeen sawbaadi doonkii weliba bislaanay
dambaalkan nacaasho waxa uu naga soo gaaray axmed maxamed iimaan iyo farxaan maxamed jaamac iyo cabdiraxmaan axmed aadan iyo xaaskiisa iyo nuuridiin axmed maxamed iyo axmed cabdi dubad iyo xasan cabdirashiid cali iyo jaamac cartan iyo khadar cawl iyo mustafa ismaaciil cali dhammaantoodna waxa ay kala joogaan dunida dacaladeeda waxayna hambalyo u dirayaan cumar oo xasan xaaji aadan iyo waxay yidhahdeen fayza maxamed jaamac oo iyagu ku aqalgalay berbera waxaana ay leeyihiin aqalgalkiina bashbashi barwaaqo iyo nolol raaxa badan inaad kala kulantaan ayaanay bid kaga barayna aamin aniguna aaminayaan raacinaya warqadan waa tahaniyad dhalasho farxad le baa la yidhi waxaana tahaniyad dhalasho diraya baa la yidhi qoysaska kale ah reer sheekh cabdilaahi maxamed maxamuud oo loo yaqaano janno gale iyo reer baa la yidhi doctor ibraahim maxamed madka waxaana ugu horeeya labadaas reerood hooyo faadimo xaaji daa'uud iyo maxamed sheekh cabdilaahi maxamed iyo cabdiraxmaan sheekh cabdilaahi maxamed iyo sheekh shaafici sheekh cabdilaahi maxamed iyo cabdikariin sheekh cabdilaahi maxamed waa dhammaan ilmo sheekh cabdilaahi maxamed oo ay ku jiraan cabdikariin cabdifataax cabdilcasiis doctor caamir maymuun iyo dhammaan reer sheekh cabdilaahi meel kastoo ay joogaan baa layidhi doctor maxamed ibraahim madka hooyo khadiijo sheekh maxamed xuseen iyo nasteexo maxamed ibraahim iyo reerkeeda iyo nimco maxamed ibraahim iyo fartuun maxamed ibraahim iyo xasan maxamed ibraahim dhammaan dadkani waxa ay tahaniyad dhalasho oo farxad le u dirayaan baa layidhi ustaad yaxya sheekh cabdilaahi maxamed iyo xaaskiisa saynab maxamed ibraahim oo sagaalkii bishan maaj ay gabarh ugu dhalatay degmada buurhakaba ee gobolka baayig gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi nimco yaxya sheekh cabdilaahi maxamed ducada waa xaggiina baa layidhi marka ibraahim oo gabadhaas sagaalkii bishan maaj ku dhalatay degmada buurhakaba ee gobolka baayig waa hakaba bannaan sheego meesha kaba banaanshay buurta oo kitaalo waa bannooda agteedii waxaan leenahay gabadhaasi allah ka dhigay tii soo barbaarta oo dalkeeda iyo diinteeda ah iyo waalidkeedba anfacda aniguna aamiin ayaan raacinaya waa tahay heesta xigta ibraahim waan ku doonaa armaadi diida wow tuulioodu markaan diin ma laha markaa aad damacdahay ku dayriyaane
wow ibraahim haddaan ka makaysan lahaa dhin dhin muusiga xataa malaha ima dhiban haddii hadda kaban la iisoo dhiibi lahaa ma aragtay marka hees la yidhaahdo waxaan ka baqaaba fanaaniintoo dhan inay bankinaha wada fadhiistaan ay yidhaahdaan ibraahim fanaanku weynaaye maalinba maalinba in yaraa la soo baxaysaa kisto kisto maxaa tiri ibraahim bal mar kale kusoo celada raalleeya waan ku doonaa armaadi diida ha tuulihoodu markaan diin ma laha markaa damacda ay ku dayriyaane wow wow ibraahim ibraahim maanta waxaad la soo baxday waa kii malaha jeebtuuga la dhihi jiray mar haddaad adiga aad ka heshay codkayga waa tahay taas waa kuu hubaay gabdhahoo dhan saasay ugu heli doonaan markaan meel fagaara imaado waa tahay howl waa kuu taal ibraahim labada cod eh, fanaaniinta suufi cali cismaan iyo yaa ku laman caasha cabdow malika waan duloobay daaliskaagie dooneen degdeg wa inaadi deeritaaye daahiraaba wadaadi dooneen degdeg wa inaadi deeritaaye dunyadaydii darsaawda dayacbanaahay dadaale daahiraaba wadaadi dooneen degdeg wa inaadi deeritaaye daahiraba wadaadi dooneen degdeg wa inaadi deerisan
wanku doonaa armaadi diida wanku doonaa armaadi diida dulyahowdu mardii ma haystaan marka damacday ku dayrayaanay alla dulyahowdu mardiin ma haystaan marka damacday ku dayrayaanay dunyadaydii dartaa u daaye dayacbaana ay dadaalay dulyahowdu mardiin ma haystaan markaad dhammaaday ku dayrayaanay ee dulyahowdu mardiin ma haystaan markaad dhammaaday ku dayrayaanay
dayax baa tahayoo la doortee dayax baa tahayoo la doortee dawdar baa noqday doonistaadii dadkoo idil waygu diimayaane dawdar baa noqday doonistaadii dadkoo idil waygu diimayaane dunyadaydii dartaa u daa dayax baana ay dadaale daahiraba wadaadi dooneen degdeg waynaadi deerisaay daadar baa noqday doonistaadii dadkoo idil waygu diimayaan
deen weeyaan warkaa haddaynin deen weeyaan warkaa haddaynin ee daabay waan kugu dacwaynaa dariikhadaadii gudaadisiday daabay waan kugu dacwaynaa dariikhadaadii gudaadisiday dunyadaydii dartaa u daayay dayac baana hay dadaalay dahabay waan kugu dacwaynaa dariikhadaadii gudaadisiday ee dahabay waan kugu dacwaynaa dariikhadaadii gudaadisiday
diidadii hore wiska daayeen dedcigii waa andoori haayeen daadun baa isku keen diraaye daldalankaygu daacad weeyaan dahirabow waa inaan isduugnaa daldalankaygu daacad weeyaan dahirabow waa inaan isduugnaa dunyadaydii dartaa u daa dayac baana ay dadaale
caasha yuusuf cali usmaan mala socotaa markii dambe inuu noqday farsamayaqaan weyn oo ka shaqeeya idaacadda raadiga muqdisho saad heestiisa ugu raaxaysataa baan ka hela ilaan mararka qaar malaha ku wada alla muxuu raaxaysan barnaamijyada duubay dunyadeedii codadkii yuusuf cali cusmaan iyo caasha cabdow maliika intaas haddaan kaga gudubno caasha bal noo soo qabo warqad ayaan filayaana gacanta ku haysa waa taa warqadda dabcan sidaan filayo barnaamijkan ugu dambaysa waa warqad aad u dheer balaan fiiriyo inta aan ka akhrin karo ugu horrayn waa salaamantii baaliyaro daadihiyaasha barnaamijka muusiga iyo salaamaha idaacadda dadka maraykanka waa tahay waa idaacadda v o a haddaan u saxo marka xiga bay idhaahdeen maamo maryan maxamuud ismaaciil baa noogu horraysa iyo asxaab kaloo fara badan balaan isdaba dhigo waa caab- waa aabe cabdi jaamac diriye habo baa la yidhi xaawo maxamuud ismaaciil waa dhammaan habooyin weeye waxaana ku jirta muxub maxamuud ismaaciil shukri maxamuud ismaaciil caashe maxamuud ismaaciil sheekh doon ismaaciil iyo hiddo sheekh doon ismaaciil iyo xaliimo sheekh doon ismaaciil xaawo sheekh doon ismaaciil shamso sheekh doon ismaaciil nasro sheekh doon ismaaciil fartuun sheekh doon ismaaciil waa dhammaan waa habaryaro marka kale baa la yidhi asxaabta kale haddii aan raaciyo waa faadumo cabdisalaan maxamed deeqo cabdisalaan maxamed salma aadan ibraahim iyo xaawo aadan ibraahim iyo faadumo maxamuud xuseen iyo caashe cabdi jaamac iyo sawda siciid gure iyo sahre abshir xuseen iyo shukri maxamed warsame abti suleymaan maxamuud salaad iyo abti bashiir maxamuud salaad iyo abti xawaadleh maxamuud salaad iyo abti daahir sheekh doon ibraahim oo malaha xaafadii asxaabtii qaraabadii midna lagama soo tegin warqadan bal aan israaciyo inta iyara ka dhiman waxaa kaloo ku jira abti salaad sheekdoon iyo awoowe maxamuud ismaaciil iyo abti cabdifataax sheekdoon iyo abti cabdishakuur sheekdoon iyo abti nuur sheekdoon iyo deeq nuur sheekdoon iyo cabdirashiid bashiir maxamuud iyo ugu dambayntii mar uun iga dhamo daa'uud ah, sakariye xirsi iyo maxamed maxamuud ah, rishkhaan baa layidhi caasha dhamay warqadda hadhow markaa baxda jirgaan biyaa cabaysaa jirogambia waa tahay dhammaan dadkan oo kala jooga baa layidhi puntland etoobiya uganda canada iyo yurub waxay tahaniyad meher u dirayaan baa layidhi lamaanaha iscalmaday ee kale ah waa kuwe faysal cabdi muumin iyo sahre cabdi jaamac oo meherkoodu ka dhacay magaalada garowe taariikhdu markay ahayd afar iyo tobankii bishan maaj laba kun afar iyo tobanka lamaanaha iscalmaday marka la yidhahdo ibraahimo macno gaar ayay samaysay lamaanaha aniga.
isdoortay macno gaar ayay samaysa aniga adi macno gaara maku samaynaysaa isdoortay marka lagu yidhaahdo iyo lamaanaha isdoortay markii la yidhaahdo aha halkaas ay xanuunayso macno weyn bay ii leedahay halkee dadweynuhu ma arkaan oo sheeg meesha ku taalla yaa laabta ya laabta
waa tahay meherkiina waxaan leenahay ha noqdo midkii uu ku xigo qalgalka loo aaye ubadka wanaagsanna aad ku kala heshaan aamiin heestana noo raacay casho heesta ugu dambaysa ee barnaamijka aan kusoo xirayna waa heesta alkudhageedu yahay haye haye waxaa ku luqeeya joogle iyo nimco yaasin iyada ayaanu kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijkan balyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan toddobaadka dambe barnaamijkaanu kale ku kulmi doonno waa anigoo ah ibraahim xasan garabey daandure iyo caashe ibraahim caashe cuud dhammaanteen waxaan idin leenahay sidaa iyo nabaad gelyo
Sida tallaabada, waxaa tahay hormoon dumar, toonkeygu maahe. Walaal nasiib leh, canankaaga socodkiyo, caybaadkaada quruxdiyo, habsnida tallaabada, waxaa tahay hormoon dumar, toonkeygu raace. I'm Mr. Jojo. Ah, how can I go mad?